Agaasimaha Guud Hay'adda Maaraynta Musiibooyinka Qaranka Sodma, Cabdirashiid Maxamuud Xassan, oo uu welinayay Guddoomiyaha Degmada Beled Xaawo, Mudane Shire Cabdulaahi Keynan ayaa xarunta degmada ku gudoomiyay kulan gaar ah oo ay la yeesheen hay'adaha samafalka ee ka howlgala degmadaasi. Shirka ayaa looga hadlayay xaaladaha bini'aadantinimo ee ka jira Beled Xaawo iyo tuulooyinka hoostaga, taasi oo ka dhalatayba colaado iyo duruufo nololeed oo adag kuwaasi oo saameeyay bulshada rayidka ah, waxaana si gaar ah diiradda loogu saaray kulanka sida ugu habboon ee gargaar loo gaarsiin karo dadka nugul iyo dardargelinta howlaha hay'adaha samafalka ee deegaanka iyo guud ahaanba gobolka Mudug. Mas-uuliyiinta ayaa isla gartay in la sameeyaba hannaan wadajir ah oo lagu xoojinayo in mashaariicda samafalka iyo adeegyada degdega ah sidii si hufan oo isku dhafan loogu fulin lahaa degmada iyada oo mudnaan gaar ahna la siinayo baahiyaha dhabta ah ee dadka deegaanka. Dhanka kale, hay-adaha samafalka ah ayaa soo bandhigay waxqabadkooda iyo caqabadaha ay la kulmaan iyo talooyin ku saabsan sidii loo xoojin lahaa iskaashiga kala dhexeeya dowladda, maamulka degmada iyo bulshada rayidka. Kadib markuu kulanku soo dhammaaday, ayaa agaasimaha guud hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee Sodma, Cabdirashiid Maxamuud Xassan, uu ka warbixiyay shirkani iyo waxyaabihii ka soo baxay.
maanta oy taariikhdu tahay siddeed iyo labaatankii bishii sideedaad labada kun iyo shan iyo labaatanka maalin khamiis ah waxaan joogaa magaalada baled xaawo oo aan joogay muddadii lasoo dhaafay dhowr iyo tobanka habeenba waxaan magaaladan u nimi annagoo fulinayna amarkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa jidhay arrin ka dhacday magaaladan dagaal ka dhacay baa jiray annagoo qiimeynayna barakacii iyo dhibaatadii bartaan ka dhacday ayaan waxaan u joogay muddo labiiyo toban habeen ah labiiyo tobanka habeen waxaan qabanay oo aan ka shaqaynay waxaan booqannay barakacayaashii dadkii barakacay waxaan kaloo booqannay meelihii ay dadku ku barakaceen Een, waxaan ka shaqaynay muddadii aan joognay waxaan qaybinay raashin siddeed boqol oo qoys ah oo loogu talagalay dadka aada iyo aadka u liita markaan ogaanay baahiyaha bartaan ka jira magaalada balad xaawo kuma filna kumana filnaan karin waxaa meesha jooga laakiin dadku noloshu way u kala saraysaa qof saddexda waqti heli kara iyo qof aan hal waqti heli karin magaaladan waa ku wada noolyihi waxaan toos u ataagaraynay oo toos u raadinay dadkaas marxaladda adag ku jira dadkii ku dhaawacmay dagaaladii waxaa jira dad curyaamo ah waxaa jira dad indhoolayaal ah dadkaasaan toos u ataagaraynay waxaan ka shaqaynay maanta ooy taariikhdu tahay saan hore u sheegay hay-adihii ka shaqaynayay magaaladan inaan iskugu yeedhno shir baan ku wada yeelnay bartaan hay-ad kasta waxa ay qabatay maadaama meeshan emergency ka dhacay iyo wixii ay dadku u qabatay baan iska waraysanay waana soo gudbinay insha allah haddii ilaahay yiraaho aad baa umahadsantiin walaalo Hay-adda Sodma ayaa gobolada dalka ka wado dadaalo looga hortegayo xaaladaha bini'aadantinimo ee ka dhalan kara abaaraha iyo colaadaha ka jira dalka.